bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuuda sulaymaan bnu lashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun fii uhubi اlmaytati baktigii maqaaradeedii xugunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay baktiga maqaarkiisa wixii ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay uhub waa jamcu ihaabin wahuwa aljaldu waa wahuwa aljildu waa maqaarka ayb sida uu sheegi doonana annadr bnu shumayl uu ka sheegi doonana ihaab marka aan la magdaynin ayaa la yidhaahdaa markaas wixii ka dambeeyana macno kalau yeeshaa ayb qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثna مسدد وهو بن مسرhد ووهب بن بyان وcثمان بن أbي شhيبة وبن أbي khلف qالوا xdثna سفyان عن الزهري عن عبayd اللh بن عبدالله عن بن عabاس qال مسدد ووهب عن مymuنة qالت أhdي لmwلاaة لnا uhdiya limowlaatin lanaa waxaa loo soo hadiyeeyey mid mowlo ahoo annaga noo sugnaatay shaatun ri min asadaqati sadaqadii ka midaa loo soo hadiyeeyey famaatad way dhimatay famara bihaoo ridii baa markaa dhimatay famara biha annabiyu sala allahu calayh waalihi wasalama nebigii baa soo maray iyadoo bakhtisay ridii faqaala waxa uu yidhi alaa dabaqtum ihaabahaa warmaad magdaysaan maqaarkeeda wastanfactum bihaa marka aad nafci dalabtaan markaas oo aad markaa inaad isticmaashaan ood nafci maa ku nafci dalabtaan markaas qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo innahaa meytatun waa bakti qaala waxa uu yidhi innamaa xurima akluhaa cunisteedaa la xarrimay baktiga in la cunaa la xarrimay ee maqaarkiisa in la magdaystaa xaaraan idinkama hayo isticmaalka maqaarka xadiidku marka wuxuu daliil u yahay maqaarka in la isticmaali karo markii maqaarka baktiga in la isticmaali karo markii la magdeeyey ka bacdi ayb oo lagu sameeyo dabqi iyo deebayn marka lagu sameeyo la magdeeyo xadiid kalena wuxuu dhihi doonaa yuطahiruha almaa'u waalqarad geedaha marka biyaha iyo waxaa dahiriyo oo nadiifiyo iyo qaradka geedka la yidhaahdo yacnii geedaha asasha leh iyo waxyaabahaasaa marka inta la marmariyo ayaa lagu xogaa balaqyada iyo hilibka iyo waxa ku jiro markuu marka sidaas loo qallajiyo oo waxaas camaliyadaas lagu sameeyo ka bacdi in la isticmaali karo xadiidku tilmaamay waana madhabuljumhuur sidaas ayb xanaabilada ayaa iyagu waxay qabaan inaan marnaba la isticmaali karin maqaar bakhti haddii la magdeeyey ka bacdi xataa iyagana marka deliilkoodu wuu keeni doonaa abu daawuud qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaثna musadadu qaala xadaثna yaziidu qaala xadaثna macmaru can الzuhriyi bihada اlxadiiث lam yadkur maymuunata ma sheegin faqaala waxa uu yidhi nebiguna alam tafactum biihaabiha war maad ku intifaacdaan maqaarkeeda uma dakara macnaahu lam yadkur ma sheegin addibaaqa magdayntii tii hore marka maxay ahayd maqaarka alaa dabaqtum ihaabahaa maa magdaysaan bay ahayd halkanna marka wuxuu leeyahay ala intafactum biihaabihaa maqaarkeeda maxaa ugu intifaaci weyseen yanii intifaaciibaa marka wuxuu ku xihan yahay sideeda layskagama intifaacayo in la magdeeyo ayb labada xadiid marka waa isfasirayaan qال xdثna mحamed بن yaحyى بن فاris qال xadثna cabdالرaزاq qaala qaala macmaru وakaana الزhriyu زhri wuxuu ahaa yunkiru الdibaaqa magdaynta waa inkiri jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray yustamtacu bihi waa lagu raaxaysanayaa waa la isticmaalayaa calىa kuli xaalin si walbu ahaado ama ha la magdeeyo ama yaa la magdaynin isago marka زuhri alam tafactum biihaabi hada cumuumkeedu qaatay in la magdeeyana wax shardiga ugama dhigin waa inkiri jiri marka magdayntu inay waajib tahay oo ilaa wa ilaa in la magdeeya inay qasab tahay isaga waa inkiri jira waa diidi jira ayb qaala abu daawuud lam yadkur اlawsaaciyu wayuunusu wacuqaylun fii xadiidi الzuhriyi addibaaqa kuma sheegin ardaydii zuhri ugu waaweyneedoo yuunus bn yaziid alayli iyo cuqayl bnu khaalid alayliyu iyo awsaaci cabdiraxmaan bnu camrin imaamu ahli shaam zuhri xadiidka ay ka wariyeen dabqiga ma aynan sheegin riwaayada marka sufyaan ibnu cuyayna waxay sheegaysaa marka alaa dabaqtum ihaabaha sufyaanna marka dabqi buu sheegay kuwaanna marka waxay sheegeen ma sheegin iyagu magdayn wadakarahu الزubaydiyu wasaciid bnu cabdilcaزiiz waxafs bnu اlwaliid dakaruu adibaaqa kulligood iyaguna waxay sheegeen saddexdaa arday oo kale magdaynta waa sheegeen fii xadiidi zuhri way ku sheegeen laakiin waxaa dhici karta marka zuhri inuu magdaynta warinayey laakiin magdayntu shardi uunan u arkaynin isaga ayb oo haddii si kasta isticmaalkeeda inuu iska bannaan yahay maqaarka riwaayadii horeba marka waxay ahayd sufyaan baa zuhri ka warinaya alaa dabaqtum ihaabaa bayna sheegaysa kuwan marka sufyaanay mutaabaceeyeen zubaydi iyo saciid bnu cabdilcasiis iyo xafs bnu اlwaliid ayb qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan can zayd bni aslam can cabdiraxmaan bni waclah can ibni cabaasin qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqle idaa dubiqa alihaabu maqaarka haddii la magdeeyo faqad ahura wou daahiroobay marka xadiidkaana xadiid ibni cabaas oo ay kii horena xadiid maymuuna iyuu ahaa idaa dubiqa alihaabu maqaarka haddii la magdeeyo faqad ahura wou daahir noqday maxaa laga qaadanaa marka xadiidkan manduuqiisu wuxuu sheegayaa haddii la magdeeyo waa daahir mafhuumkiisuna muxuu sheegayaa marka haddaan la magdaynin inuu najaas yahay ayb haddii aan la magdaynin waa najaas tinta iyo maqaarka iyo meytadu waa najaasoobayaan ila baktigu waa najaasa laakiin maqaarkiisa marka la magdeeyo magdayntaa waxay u tahay daahirin ayb sida xadiid salamata bni اlmuxabiq uu ku keeni doono ayb idaa dubiqa alihaabu maqaarka haddii la magdeeyo faqad dahura uu daahiroobay haddaan la magdayninna da daahir maaha markaas قال xdثna cabdاللahi بن مسلمة وهuو القacنبي عن مالك عن يزيد بن cabdاللahi بن qصyط عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن أمه عن cائشhaةa زوج النبي صلى الله عليه لي وسلم أنa رasuuل اللahi صلى الله عليه لي وsلم rasuulka أmara wuxuu أmray أn يustamتaca in lagu raaxaysto oo la isticmaalo bijuluudi الmeytةi baktiga haragiisa idaa dubiqad haddii la magdeeyo idaana waa shardiyo xukunkii marka shardi baa la geliyey shardiga haddii la helo xukunkii markaasaa la hela haddii shardigu maqan yahayna ma joogo xukunkii haddii shardigiisii la helo wax kale haddaanay celinin idaa dubiqad marka haddii la magdeeyo haddaan la magdeynin xadiidku wuxuu tilmaamayaa marka inaan lagu intifaaci karin ayb xadiidkanna xadiid saxiixa weeyaan isnaadkiisu inkastoo ay ku jirto waalidatu moxamed ibni cabdiraxmaan ibni hawbaan iyadana nooc jahaala a lagu tilmaamay haddana siyaabo kaloo ku soo arooray mutaabacaad buu leeyahay imaam maaligna muwadiiisuu ku wariyey ayb imaam axmedna waa wariyey qaala xadaanaa xafsu bnu cumar wamuusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa hamaamun huwa bnu yaxya alcawdiyu can qataadata can ilxasan can jawn bni qataadata can salamata bni اlmuxabiq ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga fii qaswati tabuuk dagaalkii tabuuk ataa calaa beytin buu yimid guri korkiisa faidaa qirbatun qarbad ama sifraar ayaaba mucallaqatun mid la suray ah oo meel suran fasa'ala almaa'a biyo ayuu weydiistay faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innahaa meytatun sibraarkan biyaha ku jira maqaarkiisu waa bakti yanii sibraarka inuu biyaha ka cabo ou rabo haragga laga haraggiisa waa harag bakti yacni bakti haraggiisa ayaa laga sameeyey faqaala waxa uu yidhi dibaaquhaa duhuuruhaa dibaaquhaa magdaynteedaa duhuuruhaa daahirinteeda ah haba najaas maana waa daahir yir mar haddii la magdeeyey magdayntaaba daahirisay ayb saasaana marka xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa magdayntu inuu ku daahiroobayo maqaarka faqaala dibaaquhaa طuhuuruhaa magdaynteeda daahirinteeda ah ayb xadiidkanna marka isagana ku dar marka kii maymuuna iyo kii ibnu cabbaas iyo caaئiشha iyo salamةa bn الmuxabiq ayaan haynaa qaala xadaثana أxmed bnu صaalح qaala xadaثana bnu wahbin qaala أkhbaranii camr bnu الxaariث can kaiir bni arad kahiir bni farqad naziilu misra ثiqaة akhraجa xadiiثahu albukhaariyu وabu daawuud والنasaaئiyu can cabdالlaahi bni malik bni xudaafa wahuwa maqbuul sakna misra أkhraجa xadiiثahu abu daawuud والنasaaئiyu ayb can cabdillaahi bni malik bni xudaafata xadaahu can ummihi alcaaliyati binti subayc hooyadiis marka wuxuu yidhi xaafidku taqriibu tahdiibka waaqaha alcijliyu alxaafid alcijli axmed bnu cabdillaahi alcijli ayaa towfiiqiyey marka towfiiqiisa tasaahulaa ku jiray dabcan ayb laakiin waa uu iska maqbuul marka annahaa qaalad waxay tidhi kaana lii qanamun ari ayaa ii ahaa biuxudin buurta uxud ayaa ari yacnii igugu ahaa fawaqaca fiiha almowtu dhimashaa ku dhacday waayo neefkii baa markaa bakhtiyey fadakhaltu calaa maymuunata maymuunan u soo galay zawji nebiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga xaaskiisa ahayd fadakartu daalika lahaa waan u sheegay arrinkaas faqaalat lii maymuunatu maymuuna waxay igu tidhi low akhadtii haddaad qaadan lahayd juluudaha haraggeeda faintafacti bihaa aad ku dheefsan lahayd ood ku dhaqmi lahayd yacnii lakaana xasanan qaalad waxay tidhi faqultu waxaan idhi awayaxillu daalika oo maxalaal baa in neef baktiya maqaarkiisa la isticmaalo qaalat nacam bay tidhi haa marra calaa rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam rijaalun nebiga rag ayuu soo maray min qurayshin reer quraysh ah yajuruuna shaatan lahum iyagoo neef ari ah jiidayo ay lahaayeen oo ka bakhtiyey midla alximaari dameer oo kale ay u jiidayeen faqaala lahum rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi low akhadtum ihaabahaa maqaarka haddaad ka qaadan lahaydeen qaaluu waxay yidhaahdeen innahaa meytatun waa bakti faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi yudahiruha almaa'u biyaha ayaa dahirayo waalqaradu iyo yacnii alqarad waxaa weeyaan shajarun tudbaqu bihi aluhub waa geed marka ay ku xogaan maqaarada oo maqaarka ay balaqa iyo waxyaabaha uga xogxogaan oo ay ku magdeeyaan ayb oo sida marka asalka ay u isticmaalaan oo kale iyay marka ugu isticmaali jireen kaasaa marka dahirinaya biyaha iyo geedkaas yacnii markii la magdeeyey kabacdina in biyo la mariyada daahirintaani marka najaasay sheege oo najaas ahaan waayo waxa loo daahirinayo hadday marka najaas ahaan ay tahay xayawaanka maqaarkiisa haddii la magdeeyo oo magdayntu ay dahirin karto waa kii awalkii hore daahir ahaan jiri xayawaanaadkana dee cinda shaaficiya eyga iyo doofaarka iyo wixii ka farcanmo ayaan markaasi daahir noqonaynin maadaama kuwaas noloshoodiiba ay najaas ku ahaayeen markay bakhtiyaan kabacdina haraggooda lama magdaysan karo oo magdayn kuma daahiroobayaan inta kale xayawaan ku daahiroobayan magdayn culammada qaar waxay leeyihiin xoolaha la cuno keliya maqaarkoodaa la magdayn karaa oo magdayn ku daahirooba inta kale sameeya bay dhahayaan qaar qaar kalena qoladaa iyagu marka waxaa diidaya ayumaa ihaabin dubiqa faqad dahur cumuumaa ka muuqda marka maqaar kastoo la magdeeyo waa daahirooba cumuumku marka wuxuu keenayaa inaysan khaas ku ahayn ma'kuululaxmiga haddii la yidhaahdo idinka laftirkiinna eyga iyo doofaarka maxaad uga bixiseenna waxaa la leeyahay ee kuwaas awal bayba najaas ahaa jireen iyagoo noolay najaas ahaayeen laakiin xayawaan cayntiisu aysan najaas ahayn oo dhan maqaarkiisa haddii la magdeeyo maqaarku waa daahir isagana bacdu ahlilcilmina ibnu taymiyana uu rajaxo isagu wuxuu leeyahay dugaagga iyo waa madhabkaana ibnu taymiya uu rajaxa kan oo wuxuu isagu xujo ka dhiganayaa marka nahaa rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam can juluudi sibaac waana noo imaan doontaa nebigu wuxuu reebay maqaarka shabeelka iyo maqaarka dugaagga iyo nebigu waa reebay xadiid dhahaya laakiin culimmada shaaficiyadu iyo waxay leeyihiin iyo qaar badan sababka loo reebay kuwaasi maaha najaas ahaane waa gaalada tashabuhooda iyo takabur dadka ahlu kibirka iyo jabaabirada ayaa maqaarka shabeelka iyo dharka dhigto oo labisto oo marka inaan la shabihin kuwaas mutakabiriinta ah oo jabaabirada marka macno gaar ah oo ku jira loo reebaye isagu najaas ahaan maaha in loo reebay ila awalba najaas ma ahayn xayawaanka caadiga ee dugaagga ah baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man rawaa qofkii wariyey allaa yuntafaca inaan lagu intifaacsanin biihaabi اlmeytati abu xaniifana isagu wuxuu qabaa doofaarka maqaarkiisa lama magdey karo oo magdayn kuma daahiroobayo eyga laakiin waa ku daahiroobayaa buu leeyahay isagayb eyga maqaarkiisu wuxuu daahir ku noqon karaa magdaynuu dhahaya abu xaniifa khinsiirka laakiin maya laakiin sida xoogga badan eyga iyo khinsiirku waxaa weeyaan najaasada eygaaba aad waadix u ah oo nusuusta aad ugu cad xataa ilaa culammada qaar ay ka yidhaahdeen imaamu nawowi oo kale uu ka yidhiba eyga in toddoba jeer la dhaqayo xadiidtaa ku soo aroortay laakiin doofaarka hal mar haddii laga dhaqa inay iskaga filan tahay najaasadiisu mar haddii la dhaqo ku filan oo in toddoba jeer la dhaqo tasbiic la sameeyo deliilkuma xooggiisu saas ma ahan buu yidhi imaamu nawowi majmuuca marka iyagu marka kii darnaay bay leeyihiin waa la magday karaa kan kalena maya sax maaha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man rawaa qofkii wariyey allaa yuntafaca inaan lagu intifaacanin biihaabi lmeytati baktiga haraggiisa baktiga maqaarkiisa inaan lagu intifaaci karin qofkii wariyey yani baabkii kale waay madhabkii xanaabiladu haddumarka baabkan u baabeeyey ayb kitaabka yacni waxaa weeyaan fuqahada islaamka axaadiista ay xujaystaan ayuu badanaa isagu ka hadlayaa wixii shuruuddiisa waafaqa قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا وxaana lagu dul أkriyey kitaabu رasuuل اللahi صلى الله عليه وaلي وسلم nebiga warqad uu soo qoray kitaab uu amray in la qoro ayaana lagu dul أkriyey بأrضi juhaynata anagoo joogno juhayno qoladaa dhulkooda wa أna aniga oo gulaamun wiil yar ah shaabun dhallinyaro ah maxaa ku dhignaa marka alaa tastamticuu ay laa tastamticuu ha ku raaxaysaninoo ha isticmaalinina min almeytati baktiga biihaabin maqaar walaa casabin iyo seed mid leh baktiga seedihiisa iyo maqaarkiisa ha ku intifaacinina qaala abu daawuud ilayhi yadhabu axmedu imaam axmed kan buu ku tegey wuxuuna leeyahay axaadiidkii hore dabqiga iyo magdaynta sheegaysa waa la nasakhay kanaa nasakhay naskigana waxaa caddaynayo wuxuu leeyahay riwaayaha waxay leedahay quri'a calayna kitaabu rasuuli lah sal ll cl slam biardi juhayna wa ana ghulaamun shaabun qabla an yamuuta rasuulu llahi sal ll slam bishahrin nebiga intuusan dhimannin bil ka hor ayuu leeyahay xadiidkan marka ayay culammadu marka ka hadleen kan dhowr masaalig badan baa laga maray kaiir min alculamaa waxay yidhaahdeen xadiidkan waa daciif oo xaafidka talkhiiska wuxuu ku yidhi waqad takallama alxaasimiyu fi اnnaasiki wاlmansuuqi calى hada اlxadiidi fashafaa ayb wamuxasilu ma ajaaba bihi shaaficiyatu wagayruhum canhu altacliilu biاlirsaal wahuwa ana cabdاllaahi bna cukaym lam yasmachu min الnabiy sal ا slam shaaficiyadu waxay dhaheen xadiidkan waa daciif cabdullaahi bni cukaym nebiga kama maqal oo nebiga ma soo gaarin isaga waa mursal marka iyo waxaa kale ku cileeyeen walinqiطaacu bianna cabdaraxmaani bna abi layla lam yasmachu min cabdillaahi bni cukaym cabdiraxmaan ibni abi laylana kama maqlin cabdullahi bni cukaym meeshaasna inqiaac baa ku jira waliirab cilada saddexaadna waxay dhaheen walidiraabu fii sanadihi sanadkiisana waa laysku khilkhilaafayo iiraabaa ku jiro fainahu taaratan qaala can kitaabi الnabiyi salى اllahu عalيه ali wasalam wa taaratan can mashyakhati min juhayna wa taaratan canman qara'a alkitaab marka idiraabaa ku jira idiraabkuna dacfibuu keenaa ayb walidiraabu fi lmatni idiraabkana matniguu ku sheegay farawaahu alakharu min hayri taxyiid badankood marka waxay wariyeen isagoon qaydnayn wa minhum man rawaahu bitaqyiidi shahrin ow shahrayn qaar waxay dhaheen bil ka hor laba bil ow arbaciina yowman afartan ow alaaata ayaamna kuwaa yidhi ayb marka waxyaabahaas oo dhan marka idiraab ayay keenayaan qaala abu daawuud wasamictu axmed bna shabuuya qaala wuxuu yidhi qaala nadr bnu shumayl nadr bnu shumayl oo culamaa ulghariib ka mid ahaa wuxuu yidhi yusammaa ihaaban yusamaa maqaarka waxaa lagu magacaabaa ihaaban ayaa lagu magacaabaa maa lam yudbaq intaan la magdaynin maqaarka inta aan la magdaynin ihaab ayaa lagu magacaabaa faidaa dubiqa marka la magdeeyey kadibna yuqaalu lahu shannun wa qirbatun waxaa la leeyahay sibraar qarbad magacyadaas yani nadr bnu shumayl wuxuu leeya ihaab waxaa la yidhaha marka aan la magdaynin ayaa ihaab la yidhaha bina'an calaa daalika marka isaga waxuu wataa xadiidkan waxaa lagu xambaarayaa marka allaa tantaficuu min allaa tastamticuu min almaytati biihaabin sow lama dhihin maytada ama baktigaha ku intifaacinina maqaarkeeda ha ku intifaacinina ihaab maxaa la yidhaha intaan la magdaynin way maqaar bakti ah oo aan la magdaynin ha isticmaalinaa laga wadaa amaa haddii la magdeeyo xadiidkan maba ka hadlinba asaga mala fahmayna marka nadr bnu shumayl ihaab waxaa la yidhaahdaa buu leeyahy marka aan la magdaynin maqaarka xadiidkan marka cabdillaahi bni cukaym iyo kuwii hore maba isdiidayaanba kan qabla dabqi buu diidayaa in lagu intifaaco kuwii horena bacda dabqi baa intifaacu bannaan yahay dhahaya marka alintifaacu yajuusu bacda dabqi amaa qabla dabqi falaa yajuus lianna xadiidkan kaas waa macnaha u tilmaamaya ayb waa jamac fiican marka sida haddii loo dhigo marka xadiidka waa labada xadiis waa la jamcin karaa xadiidkan marka waxaa la leeyahy wuxuu ka warramayaa qabla dabqi bacda dabqi maba ka hadlaayo bidaliili ihaab waxaa la yidhaahdaa qabla dabqi qaala abu daawuud axaadiidta kaleoo marka sheegaysana ayumaa ihaabin dubiqa bay ku darayaan qaala xadaanaa mxamed bnu ismaaciil mowlى bani haashim qaala xadaana الثaqafiyu can khaalidin can اlxakm bni cutayba anahu اnqalaqa huwa wanaasun macahu isaga iyo dad la jiray ayaa tageen ilaa cabdillaahi bni cukayn bay aadeen rajulin min juhayna qaala alxakam waxa uu yidhi fadakhaluu way galeen waqacadtu cala albaab albaabkan fadhiistay aniga fakharajuu ilaya way ii soo baxeen faahbaruunii waxay ii sheegeen ana cabdallaahi bna cukayn ahbarahum inuu u sheegay ana rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalama kataba ilaa juhaynata juhayne ayuu u qoray qabla mowtihi bishahrin intuusan nebiga dhimannin bil ka hor allaa tantaficuu min almaytati biihaabin walaa casabin bakhtigaynaydnan ku intifaacin maqaar iyo seedtoona maqaarkana waa intaan la magdaynin ibnuulqayim marka meeshaan xadiidkan xadiidkaanu ka hadlayaa fiqhigooda wuxuu yidhi xadiid ibni cukaym iyo kalaamulmundiri buu soo sheegay uma qaala waxau yidhi waqaala abulfaraj ibnuuljawsiy xadiiثu bni cukaym mudaribun jiddan ibnuljawsi wuxuu yidhi xadiidkan waa mudarib falaa yuqaawimu اlأwala xadiidkii magdayntee soo hormartay ma muqaawamay karo ayb wاkhtalafa maaliku wاlfuqahaa'u fii xadiiثi bni cukaym wa axaadiiثi اdibaaq fadaa'ifaة marka culimmadii qayb ka mida qadamat axaadiiث اdibaaqi calayhi axaadiidta magdaynta sheegaysay hormarisay kan ibnu cukaymay ka hormariyeen lisixatihaa sixadeeda darteed wa salaamatiha min alidiraab ay ka nabad gashay wa dacanuu fii xadiidi ibni cukaym biliddiraabi fii isnaadihi xadiidka ibni cukaymna marka idiraab bay ku cileeyeen ay ku dureen wa daa'ifatun qadamat xadiida bni cukaym qayb culummada ka midana xadiidka cabdullahi bni cukaym bay hormariyeen lita'ahurihi oo waxay dhaheen isagaa dembeeyey nebigu intuusan dhimannin bil ka hore ahayd saas hadday tahayna marka isagaa dembeeyey mansuuq waayba xadiidta megdaynta ayb litaأhurihi wahiqati ruwaatihi wara'ow ana hada اliطiraaba laa yamnacu اlاxtijaaja bihi in la xujaysta iطiraabkan ma diidaayay dhaheen waqad rawaahu shucbaةu can اlxakm can cabdiraxmaan bni abi leyla can cabdillaahi bni cukayn faاlxadiiثu maxfuuظun qaaluu waxay dhaheen wayuؤayiduhu maa habata can الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wasalam waxaa xoojinayay dhaheen wixii nebiga ka sugnaaday ee ah min annahyi can iftiraashi juluudi sibaaci wannumuur shabeelka iyo iyo dugaagga maqaarkiisa in la goglado nahyiga nebigu uu reebay ayaa tusaayay dhaheen kama saya'tii wa daa'ifatun camilat biاlaxaadiidi kulliha daa'ifana wuxuu yidhi axaadiidtoo dhanba way ku camal faleen kuwii hore iyo midkaan ibni cukayn wara'at annahu laa tacaaruda baynahaa tacaarud inuusan ka dhexaynin bayna arkeen faxadiidu bni cukayn innamaa fiihi annahyu can اlintifaaci biihaabi اlmeytati xadiidka ibni cukayn waxaa ku sugan in layska reebay baktiga maqaarkiisa in lagu intifaaco waاlihaabu waxay dhaheen marka ihaabku huwa اljildu اladii lam yudbaq waa maqaarka aan balla magdayninba kama qaalahu nadru bnu shumayl sida uu yidhi waqaala اljawhariyu alihaabu اljildu maa lam yudbaq jawhari saaxibu صaxaaxna wuxuu yidhi ihaab waxaa la yidhaha maqaarka intaan la magdaynin ka hor wاljamcu uhubun wa axaadiiثu اdibaaqi tadullu cala اlistimtaaci biha bacda اdibaaq axaadiidtii hore ee magdaynta sheegaysana waxay tilmaamayaan inay bannaan tahay in la isticmaalo markii la magdeeye kadib falaa tanaafiya baynahumaa wax isdiidaaya marka ma aha kan hadda baabkan aan ku hayno ibnu cukaym waa qabla dabqi kuwii horena waa bacda dabqi ayb wa haadihi ariiqatu xasanatun buu yidhi marka ariiqadan baa wanaagsan lowlaa anna qowlahu fii xadiidi bni cukaym kuntu rakhastu lakum fii juluudi اlmeytati faidaa ataakum kitaabii falaa tantaficuu min almeytati biihaabin walaa casab xadiidkaas haddii uunan jiri lahayn tanaa ficnaan lahayn oo waa maxay waxaan markii hore idiin ruqseeyey bakhtiga haraggiisa warqaddan haddaad heshaan ha isticmaalinina waaladii kaana ruqisa fiihi huwa almadbuuq midka la ruqseeyey awalna wuxuu ahaa buu yidhi magdaynta bidaliili xadiidi maymuuna siduu tilmaamayo waqad yujaabu can haada min wajhayni ishkaalkan laftirkiisa laba wej looga jawaabayo axadihimaa midkood waxay tahay anna haadihi ziyaadata lam yadkurha axadun min ahli sunan ziyaadadan marka rakhastu lakumtaan asxaabu sunanka wax xadiidkan ku dhex sheegay ma jiro wainnamaa dakaruu qowlahu sala allahu calayh ali wasalam waxay sheegeen un laa tantaficuu min almeytati alxadiid wainnamaa dakaraha daara quطniyu daara quطni unbaa sheegay waqad rawaahu khaalidun ilxadaa wa shucbatu can ilxakam falam yadkuruu kuntu rakhastu lakum fahaadihi lafdatu fii hubuutihaa shay-un lafdadan sugnaanshadeeda waxbaa ku jiran wاlwajhu الثaanii wejka labaad ana ruksata kaanat muطlaqatan hayra muqayadatin bidibaaq wejka labaadee looga jawaabayo waxay tahay ruksadan laftirkeeda ma ku qaydna kan la magdeeyey ee rukso muطlaqay iska tahay ayb walaysa fii xadiiثi الzuhriyi marka yanii rukso muطlaqa waay wuxuu ka wadaa shaygan oo xadiidkan ibnu cukaym la rabo in lagu nasakho maba ahanba shayga la magdeeyey ma ahanba ee ruqso iska mudlaqay ahaydoo bakhtiga in layska isticmaali karo sharcigii markuu yimidna bara'al asliyadii buu ka raray ayb walaysa fii xadiidi الzuhriyi xadiidka zuhrina kuma jirto dikru dibaaq magdayn dhanba maleh xadiidka zuhri walihaada kaana yunkiru macnaha xadiidka zuhriye hore ee aan soo marnay magdayn kuma jirin isagana walidaalika waati waa inkiri jiray waati uu soo yidhi abu daawuud ayb maqaarkii marka isagoon la magdaynin layska isticmaali jiray waa midka nebigu uu reebayo marka wax naskiyana meesha ma yaallo xugun hore sharci ahaan u sugnaadayoo la nasakhay ma jiree baraa'a alasliya ayaa la beddelay oo laga intiqaalay waxaa looga guuray nahyi walihaada kaana yunkiruhu wayaquulu nastamticu biاljildi calaa kulli xaalin buu dhihi jiray fahaada huwa aladii nuhiya canhu akhiiran kan la reebay marka midkan waaye xoolihii oo maqaar baktiyey maqaarkoodii oon la magdaynin in la isticmaalo middii zuhri uu arki jiray taas waaye midda la reebay wa axaadiiu dibaaqi qismun aaqar axaadiidta magdayntana waa qismi kale lam yatanaawalha nahyu nahyigii maba soo gelin walaysat binaasikatin walaa mansuukhatinna ma aha wahadihi axsanu uruq uruqda marka kana ugu axsansan buuwalaa yucaaridu dalika nahyuhu can juluudi sibaac mana lagu caaridi karo reebista uu nebigu reebay maqaarka dugaagga fainahu nahaa can mulaabasatiha biاllubsi wاliftiraash wuxuu reebay nebiga salى اllahu alayه ali wasalam maqaarka dugaagga labisasho iyo in la goglado waayo wuxuu reebay najaasteeda kama hadlin buu yidhi kamaa nahaa can akli luxuumihaa hiibahooda in la cuno siduu u reebay dugaagga hilibkiisa in la cuno siduu u reebay ayaa maqaarkiisiina in la goglado ama la xirto iyo uu reebay lima fii akliha wa lubsi juluudiha min almafsadati mafsadada ku jirta darteed haddii la cuno maqaarka yani hilibka dugaagga iyo maqaarkooda la isticmaalo mafsada ayaa ku jirto wa haadaa xukmun laysa bimansuuq midkaana xugun mansuuqa maaha laftirkiisa walaa naasikin aydan xugun wax nasakhayna maaha wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo maqaarka dugaagga asalkiisii hore dugaagga in la cuno qabla sharci bara alasliya iska ahaa bara alasliyadii waa laga naqliyey axaadiidtana ka naqlisay nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam can juluudi sibaac axaadiidtaas marka juluudi sibaaca ama maqaarka dugaagga yaa markaas kadib timid oo lagu reebay iyadana naski naasikhi mansuuq toona ma ahan iyada laftirkeeda ayb marka ariiqaanuu marayo bihadihi ariiqati ta'talifu sunan wa tastaqiru kullu sunnatin minha fii mustaqarihaa buu ih bilahi towfiiq waqtigaasuu marka ka bixiyey sidaasaana fiican marka haddii xadiid ibni cukaym waa saxiix la yidhaahdo siyaabahaas marka in loo kala jamciyo oo meelaha la gelgeliyo baabun fii juluudi الnumuuri waالsibaac shabeelka maqaarkiisa iyo dugaagga maqaarkiisa xugunkiisa caddayntiisiiba u baabihi iyaga yacni ma isticmaalkoodu see waayo qaala xadaanaa hanaad bnu sariic can wakiicin can abiاlmuctamir can ibni siriin can mucaawiyata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyه ali wasalam laa tarkabu اlkhaza xariirta ha korinina wala nimaara shabeelka maqaarkiisana firaash ha ka dhiganina ha foolinina qaala wakaana mucaawiyaةu mucaawiya wuxuu ahaa laa yutahamu fi اlxadiiثi can rasuuli اlah sal slam midaan lagu tuhmaysanin xadiidka nebiga sal اllahu alayh ali wasalam qaala abu daawuud abulmuctamir shaykhu min alxiira kaana basriyan yuqaalu lahu yaziid bnu dahmaan qaala wakaana bikhuraasaan ayضa xadiidka marka waxaa laga qaadanaya in la isticmaali karin fayd اlqadiirka marka munaawi wuxuu ku yidhi wالnahyu ayb lisarafi wاlkhuyalaa iska reebidda layska reebo maqaarka shabeelka iyo maqaarka dugaagga waa kibri darti ayaa waxaa weeyaan takabur ayaa ku jiro ow liأnna اftiraashahaa da'bu اljabaabirati ama kaas boglashadoodu dadka jabaabirada da'bigooda iyo caadadoodaba ayb wasajiyaة اlmutrafiin kuwa loo nicmeeyeyo ama almutrifiin kuwa xadgudubka badanoo ziinada ku xadgudba sajiyadoodow ow linajaasati maa calayha min ashacari amase waxaa la leeyahay buu yidhi tinta mar walba maqaarka shabeelka mar walba tin iyo waxbuu wataa tintaas najaasnimadeeda darteed baa wax loo reebay in ay tahayna waa dhici kartaa waashacru ayb tintana marka wuxuu leeyahay yanjusu bilmowti tintu waxay ku najaasowdaa geerida tinta aadamiga marka laga reeba dabcan tinta bakhtiga tintiisu waa najaas walaa yadhuru bidibaaqi cinda ashaaficiyati timahaasina magdayn iyagu ma galaan tinta so marka macnahaasuu aaday marka laakiin waxaa loo badan yahay waxaan waxa loo reebay waxay tahay lisarafi waalkhuyalaa iyo inay tahay sajiyat aljabaabira ee najaas meesha ku taalla maaha in laga wado wuu markaas qaacido fiicanuu sheegay marka munaawi waxa uu yidhi wakhubsu اlmalbasi yugsibu اlqalba hay-atan khabiiatan libaaska iyo malbasku hadduu xumaado qalbiga ayuu marka wuxuu u gudbiyaa ama oo u kasbaa xumaan kamaa anna khubha almadcami yugsibuhu daalika sida qofka hadduu wax xaaraana quuto ama wax bakhti ah ou cuno dabcigiisa uu u saamaynayo ee qalbigiisa faina almulaabasata aldaahirata tasri ila albaaطil wuxuu yidhi mulaabasada muuqatay qofka korkiisa ka muuqata ama dharkiisu waxay u gudubtaa baadinka iyo jirka waa qaacidada ibnu taymiya uu sheegi jiray oo qofkan daahirkiisu iyo waxa uu cuno iyo waxa uu saaxiibka leeyahay iyo sida daahirkiisu yahay ayaa qalbigiisuna noqdaa haddaa marka meel xun aadid qalbigaaguna xumaanaya marka dugaaggan haddaa cunto gulbahooda ama aad dugaaggii dheehdo maqaarkiisii isticmaalka la isticmaalo iyo inay ka timaado sajiye xun yaa laga baqaa oo qofka baadinkiisa u gudubto isaga dhanba uu noqdo sidii dugaag oo kale qofkuu arkaba dilo qofkuu arkana marka yacnii dhaco ayb marka macnahaasuu marka u meeshan ku ishaaray wa fiihi annahu yuxaramu اljuluusu calaa jildin calaa jildi sabcin wa nimrin wa fahbin waxyaabahaasna waa la xarimay marka maqaarkooda in firaash iyo gogol iyo laga dhigto maalikiyada marka iyagu waxay ogol yihiin dugaagga hilbahooda hilbihiisa in la cuno ee waxay leeyiin qul laa ajidu kuma jirto aayaddaas laakiin sunnada nebiga waxay sheegaysaa nebigu wuxuu reebay akli can akli kulli dii naabin min asibac wixii mici ku ugaarto waa reebay rasuulka sal iyaga marka culammadu waxay yidhaahdaan iyaga laftirkooda waa ka muuqataa dhulkaas marka maqrib alcarabi iyo sharaasada iyo yacnii iyo dabci adkaanta iyo waa aaday daahir uga tay leeyihin dabcigii marka dugaagga ayaa soo boodaya oo ka qaalib noqonaya dadkan marka maqrib alcarabi waa sidaas nacam waxaa qaalib ka ah marka xanaaqa iyo qaylada iyo qaalibay ka tahay ayb qaala xadaana moxamed bnu bashaar qaala xadaana abu daawuud qaala xadaana cimraan cimraan bnu dawaar weyaan saduuqun yahim warumiya bira'yi اlkhawaarij akhraja xadiiثahu albukhaariyu tacliiqan wاlarbaca can qataadaةa can zuraara can abi hurayrata can الnabiy salى اllahu عalيyه ali waslama qaala nebigu wuxuu yidhi laa tasxabu almalaa'ikatu malaa'igta lama socoto rufqatan safar fiiha jildu namirin maqaar shabeel macooda uu yahay maqaaradan shabeelka hadda laftirkooda kuhan kibirka badanoo afrikaanka aad u xirxirtamadaxweyneyaalka afrikaanka kibirka badan kuwa aadka u kibirka badan waxay ku soo baxaan ay ku soo daahiraan maqaar shabeel marka waxyaabahan marka culammadu sheegayaan min ziyi aljabaabirati walacaajim acaajimtana in lagu dayda maaha afrikaanku dayashadiis maxaa kaaga kordhaya wax ka kordhaya afrikaan gaala wax ka kordhaya malku dayashadiisa soomaalida marka waxay ka cararayaan carabti afrikaankaas waxba bal yacnii gaal inta ugu liidata ah ayay ku dayanayaan iyagaasay marka ka daba ordayaan ama ay waa walaalaheen ay leeyihiin ay maslaxay noo hayaan iyagaa maslaxa isu hay lahay hadday maslaxo haayaan iyagii laftirkoodiiyaa maslaxo aan isu haynin oo baangad isla dhacayo laakiin qofku hadduu dantiisii fahmi waayo isaga wax ka xunaa lagu salladaa wax isaga ka liitaa lagu salladaa waxaan marka na lagu salladaayo wax acmaasheenna ka yimid mana ku baaba'ayaan seef iyo qaylo iyo dagaal wax ku baaba'aya ma aha ilaa ummadda acmaashoodu ay beddelaan ma ku baaba'ayaan si hal dhinac keliya yaan laga fiirinin ayb laa tasxabu almalaa'ikatu rufqatan fiiha jildu namirin malaa'igta lama socoto ayuu yidhi ayb qaala xadaana camr bnu cusmaan qaala xadaanaa baqiyatu huwa bnu اlwaliid baqiyatu bnu اlwaliid weeyaan ayb saduuqun kahiiru اtadliisi can الضucafaa akhraja xadiiثahu albukhaariyu tacliiqan muslim اlarbca can baxiirin baxiir bnu sacd asaxuuli abu khaalid alximsiyu iqat habtun akhraja xadiiثahu albukhaariyu fi اladabi اlmufrad wاlarbaca can khaalidin qaala wafada almiqdaamu bnu macdii karib ayaa wuxuu u wafdiyey iyo wa camru bnu اlswad iyo wa rajulu min bani asad iyo nin reer bani asada min ahli qinnasriin meeshaas dadkeeda ah ilaa mucaawiyata bni abi sufyaan ayay wafdi u noqdeen ay aadeen faqaala mucaawiyatu mucaawiya waxa uu yidhi lilmiqdaam uu ku yidhi acalimta war ma og tahay ana alxasana bna caliyin tuufiya xasan bin cali inuu dhintay ma ka warqabtaayo ma og tahay farajaca almiqdaamu miqdaam marka waa inaa lilah haystay faqaala lahu rajulun ninbaa marka wuxuu yidhi meesha joogay ataraahaa musiibatan warma aturaahaa musiibatan ma waxaad arrintaa u malaynaysaa musiibo inay tahay xasanaa dhintay musiibo may kula tahay qaala lahu walima laa araahaa musiibatan oo maxaan ugu arki waayey inay musiibo tahay waqad wadacahu rasuulu اllaahi sala اllahu calayh ali wasalama nebigaa wuxuu saaray fii xajrihi dhabtiisa faqaala waxa uu yidhi haadaa minii wa xusaynun min caliyin kan aniga ayuu i shabbahaa xuseenna cali buu shabbahaa ay yushbihunii bay ku fasiraan haadaa minii ay yushbihunii kan anuu i shabbahaa aad ii shabbahaa midkanna cali wausaynu wa xusaynun min caliyin yani ilmihii nebigu uu ku faraxsanaa jiray oo uu jeclaayo say musiibo u noqon weysuu yidhi marka xasanaa dhintay musiibo maxay u ahaa weyse faqaala alasadiyu asadigii baa marka wuxuu yidhi jamratun adfa'aha allaahu caza wajalla jamratun weeyaan buu yidhi dhimbil adfa'aha allaahu caza wajalla ilaahay demiyey dhimbil iyo yacni fitno ilaahay demiyey waay ayuu yidhi bani aadamkii marka dadkaas khayrka badnaabaa ka nabadgeli waayey maxaad malaynaa xasan bin cali oo fidnadiiba isagaa yacnii see isagu u noqonayaa jamra adfa'aha allaahu caza wajalla isagaa fidnadii demiyeyde oo isaga dartiisay fidnada ku dantay sababkiisa nebiguna yidhi ina bnii haada sayidun wa sayuslixu allaahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin oo ficlan marka xasan sayid buu ahaa sayidnimadiisiina muslimkay anfacday isaga iskaba dhaafay muslimiintii bay anfacday dadkan iyagaa marka dadku markay guruubbo kala noqdaan cuqdadaa abuuranto cuqdadaas marka waxay keenaysaa xataa dadkii ahlu khayrka inaan loo aaban yeelin mararka qaarna marka kooxaysiga in layska ilaaliyo guruubaysi iyo wax xagga u socda iyo wax inta u socda iyo wax meel isku aruursada iyo wax qol isku soo xiro iyo weligaa iska ilaali islaamku qol waa ka weyn yahay sadriga islaamkuna qol waa ka waasacsan yahay wax qol lagu xiro iyo dhowr dadood yanii dad koox yar ay taqaano waa ka waasacsan yahay mahmaa ay koox isa siiso islaamku waxuu lahaa ma lahaanaysa koox maanta laleeyahay yani islaamka iyadaa iskale wixii ka soo harana waa gaalo oo muslimiin ah ma leh marka qofku inuu ilaahayna int uu ka cabsado intuu dadaali karo uu dadaalo waxaan dhan marka waxaa keenay quluubtu haddii mar dadku ay kala tagaan quluubtu isku si uma soo sidii hore uma soo noqonaysa faqaala markaa wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi faqaala almiqdaamu miqdaam waxa uu yidhi amaa ana aniga falaa abraxu lyowma maanta ka zuuli maayo xataa uqayidaka intaan kaa carageliyo wa usmicaka aan ku maqashiyo maa takrahu waxaad nacayso anna maanta wax aad nacayso unbaan sheegayaa oon kugu caragelinaya oo laakiin xaq ah uma qaala waxa uu yidhi yaa mucaawiyatu mucaawiyow inna in ana sadaqtu haddaan run sheega fasadiqnii ii rumay wain ana kadabtu haddaan been sheegana fakadibnii i beeni beentaa waa i dheh qaala afcalu waa yahay buu yidhi waan samaynayaa war mucaawiyana waa du'aada u dulqaad badnaan xilmiga yudrabu bihi اlmaal xagga dulqaadka iyo yanii iyo siyaasada iyo dadka tadbiirkooda maala loo soo qaataan shaam oo dhan marka dhinac buu wadow wadow geliyey waana u roonaay waana cabsina waa lahay waxbixinna waa lahay siyaasada iyo tadbiirka iyo dadka sida uu u soo jiitana aada u yaqaanay radia allaahu canhu ayb waanu ku ammaannay middaas isagan ayb wuxuu yidhi marka qaala fa anshuduka billaahi ilaahan kugu dhaarinaya yani allaan kugu qayshanaa waa adiga oo kugu dhaarinayaayo kale hal samicta ma maqashay rasuul allahi sal l slam nebiga yanhaa isagoo reebaya can lubsi dahabi dahabka labisashadiisa qaala nacam buu yidhi qaala faansuduka biاllaah hal taclamu ana rasuula اllahi sal slm nahaa can lubsi اlxariiri qaala nacam qaala faansuduka biاllaah hal taclamu ana rasuula اllahi sal l slam nahaa can juluudi sibaac ma og tahay nebigu inuu reebay dugaagga maqaarkiisa wاlrukuubi calayha iyo in la fuulo qaala nacam buu yidhi haa qaala fawallaahi baan ku dhaartay laqad ra'aytu haada kullahu kanoo dhan waxaan ku arkaa buu yidhi fii beytika gurigaaga yaa mucaawiya mucaawiyow intanoo dhan gurigaagaan ku arkaa faqaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu yidhi qad calimtu waan ogaa annii lan anjuwa minka inaanan kaa badbaadaynin yaa miqdaamu miqdaamu inaanan kaa badbaadaynin waa ogaa buu yidhi ayb qaala khaalidun faamara lahu mucaawiyatu mucaawiya wuxuu u amray bimaa lam ya'mur lisaaxibayhi wafdi bay u noqdeen marka mucaawiya xoolo badan buu siiyey marka ninkii labadii kalee la socotay xoolo ounan siinin buu siiyey ninkan wa farada libnihi fi lmi'atayn wiilkiisiina laba boqol buu siiyey fa faraqahaa almiqdaamu miqdaam lacagtii wuxuu ku faraqay calaa asxaabihi asxaabtiisii dadkii buu ku sadaqeeyey isaguna siiyey qaala walam yucdi اlasadiya walam yucdi اlasadiyu asadigii wixii la siiyey axaddan ma siinin shay-an waxba kama siinin ninkii kale asadiga yidhi jamratun adfa'aha allah ama musiibo maa u malaysaa iyo uu yidhi ninkii saa yidhi waxba ma siinin xoolihii la siiyey cidna wax kama siinin isaga fabalaga dalika mucaawiyata arrintaabaa mucaawiyahii soo gaartay faqaala wuxuu yidhi ama almiqdaam miqdaam farajulun kariim waa nin deeq badan basada yadahu gacantiisi wuu fidiyey wa ama alasadiyu asadigana farajulun waa nin xasanulimsaaki waxhaysashada aad u yaqaano oo yacnii waxhaysashadiisu aad u wanaagsan tahay lishayihi ou haysto wixiisa ninkan kalena yacnii nin maalhaysi badan waayo maalkiisa aad u haysto oo yacnii guntiga ku dhuuqsado ayb saasuu yidhi xadiidka isnaadkiisu baqiya ku jiraa la yidhi baqiyana waa saduuqun kaiiru tadliisi can اducafaa oo halkan waxaa la leeyahay marka waa cancaneeye cancane ayuu ku wariyey laakiin cawnulmacbuudka cadiim aabaadi waxa uu yidhi wafii isnaadi musnadi axmed saraxa baqiyatu bnu اlwaliid bitaxdiid baqiyatu bnu اlwaliid wuxuu caddeeyey taxdiid xadiidku marka saxiix mucaawiya xilmigiisa iyo dulqaadkiisu tusaa middan kale uu leeyahay xasan waa dhintay ama nooc farxad camal ay gelaysa iyana dadku hadday kala tagaanoo quluubtoodu si u kala tagto ama adduunya wax uun ay isku qabtaan mar mararkaas oo kale waa dhici kartaa marka wax uun qalbigu inay sidii hore boqolkiiba boqol ma ahaanayo waxyaabahanna marka waxay u badnaayeen waxyaaba ta'wiilaad iyo ku dhidhisan ta'wiilaadkii iyo dagaalladii baa marka qalbigooda saamayn ku reebtay innaga laakiin saxaabada marka intaas ma kala hadlayno ka badan qaala xadaanaa musadad bnu musarhad anna yaxya bna saciidin waismaaciila bna ibraahim xadaثaahum almacnى can saciid bn abi caruubata can qataadata can abilmaliix bni usaama can abihi ana rasuula اllahi sal ly slam nahaa can juluudi sibaaci dugaagga maqaarkiisa ayuu reebay baabun fi الnicaali baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi الnicaali kabaha ayb kabaha sida loo labisto qaala xadaثana mxamed bnu صabax albazaaz qaala xadaثana bnu abi الzinaad can muusa bni cuqba can abi الzubayr can jaabirin qaal kuna maca الnabiyi salى اllahu عalيh ali wasalam fii safarin nebiga ayaan safar kula soconnay faqaala waxa uu yidhi akiruu min الnicaali kabaha badya faإna الrajula qofku laa yazaalu ka zuuli maayo raakiban inuu fuushan yahay man tacala intuu kaba wato yani kaba gashadka badsada qofku ka zuuli maayo raakib inuu yahay inta uu fuushay inta uu kaba gashan yahay oo yacnii kabihii baa yaa kabihii ayuu ayuu fuushan yahay oo kabahaasina marka waxyaabaha dhibka iyo dhibaayo dhan bay ka ilaalinayaan ayb xadiidka isnaadkiisu waa saxiix imaam muslimna waa warinaya قال xدثنا مسلم بن إبراهيم قال xدثنا همام عن qتاaدة عن أنس أنa نacل النبي sلى الله عليه لي وsلم نبga kabtiisa kaana lahaa waxay lahayd ibaalaani laba indhal ibaalaani qabaalaani waxaa weyaan meeha arta la geliyo farta meesha la geliyo waa marka laba indhal bay lahaayeen wuxuu ka wadaa laba suun oo faraha la geliyay lahaayeen midna marka waxay leeyihiin qaarkood suulka iyo farta ku xigto ayuu gelinaya kan kalena wuxuu gelinaya fardhaxada iyo farta ku xigta dhexdeeda sidaasaa marka labo marka qabaal ayuu lahaa bacaska nebigu sala allahu alayh ali wasalam ay lahaan jireen alqabaalu huwa azimaamu wa huwa asiiru aladii yucqadu fiihi shiscu alladii yakuunu bayna isbacay rijli yacnii lugta labadooda farahooda kabta meesha laga geliyo kabaa qaarkood sooma laha meel suul ah oo suulka iyo farta ku xigta la dhexgeliyo laysla dhex gashto dacaskanba waa leeyihin annagaan isticmaalna hal buu leeyahay indhal laakiin ka nebiga labou lahaa marka labana waa bannaanta halna waa laga dhigi karaa wax dhiba maaha قال xdثna محمد بن عبدالرحيم أbو يحيى قال أخبرنا أbو أحمد الزبيري قال xdثna إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رsuuل اللhi صلى اه علي وسلم نبgu wuxuu reebay أن ينتacila الرaجل ninku inuu kaba gaشhto قاaئman isagoo taagan نahyu تنزيه fadhigaa fiicanoo waxaa laga yaabaa isagoo taagan hadduu kabuhu weliba ay yihiin kaba xoogaa yani ciriiri ah oo inuu labada gacmood kaalmaysto oo u baahdo haddii istaag uu ku gashto inuu dhacaaba laga yaaba marka inuu iska fadhiisto aayar tartiib kabihiisa u gashto sidaasaa marka la sunneeyaa qaala xadaثana cabdالlahi bnu maslama can maliki can abi zinaad can اlacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه ali wasalam qaal laa yamshi axadukum midkiin ma socdo niyownan soconin fi الnacli اlwaaxidati halkab liyancalhumaa ha u labiso labadiisa lugood jamiican iyagoo dhan aw amase liyuxfihimaa jamiican labadoodaba ha qaawiyo maalan kabbaa ka go'day hal inuu ku socdo ayuu nebigu reebay yuunan ku soconin hal kabood sababta marka culammadu waxay yidhaahdeen shaydaankan sidaas u socdo oo halkab ku socdo attashabbuh bishayddaana la diidayaa qaar culammada ka midana waxay yidhaahdeen min baabi alcadaalati waa kab maxaa loogu talagalay lugta inaynan dhib soo gaarin marka haddaad hal kab gashato lugtii kale ayaa dhibka u gaarayaan inaad sintaana marka fiican qaarna saasay dhaheen bacdi ahlilcilmi waxay yidhaahdeen nahyigan sababkiisu ama cilladiisu waxay tahay shuhra oo nin haddii la arko hal kab wato dadku indhahay waa fiirfiirinayaan maanta dhan shuhradana horaan u soo marnayo waa la reebay inaad halkaba buuda gashan lugtii kalena ayna waxba u gashnayn waa la fiirfiirinayaan soo maa shuhradaasaa la diidaya kabtu hadday marka weyn tahay weliba isagii inuu kala dheeraadaa la arkaa oo darar ay u keento waxyaabahaas dhan afartaas shayba waa sheegeen culummada liyancalhumaa jamiican ama hawada labiso ow liyuxfihimaa jamiican ama labadoodaba yani ha qaawiyo cagacdaan ha iska socdo khaaabi wuxuu yidhi waqad yadkhulu fii hada almacnaa kullu libaasin yuntafacu bihi libaas kasta oo lagu intifaaco oo jirhkana laba ku ah ayaa soo gelaya kalkhufayni labada khuf oo kale iskaalsada waa soo gelaysaa qofku waa soo gelayaa waxaa kaloo soo gelaya waidkhaali اlyadi fi اlkumayn qamiiskaoo kale laba kumuu leeyahay ama shaatiga hadaad hal gacanna shaatigii gashato gacanta kalena qaawiso baabkaanay soo gelay bay dhahay ibnu xajar laftirkiisa sidaas u dhahay wاtaradii biridaa'i calى اlmankibayn yacnii labada garboodba in la saarto yani go'a oo hal garab keliya in la saarana waa laga fiican yahay leeyihin wax allaale waxaasoo dhan macaanidaasoo dhan way soo gelayaanay dhaheen qaala xadaثana abulwaliid الطayaalisiyu qaala xadaثana زuhayru qaala xadaثana abu zubayr can jaabirin qaal qaala الnabiyu salى اllahu عalيه ali wasalam ida اnqaطaca hadduu goo shiscu axadikum midkiin kabtiisa suunkeeda falaa yamshi iyounan soconin fii naclin waaxidatin halkab xataa yuslixa intuu ka hagaagsado shiscahu suunkiisa kabtiisa suunkeeda walaa yamshi yaanu ku soconin fii qufin waaxidin hal qof walaa ya'kul bishimaalihi bidixdiisana yownan ku cunin qaala xadaثana qutaybaة bnu saciid qaala xadaثana safwaan bnu ciisa qaala xadaثana cabdالlahi bnu haaruun can ziyaad bni sacdi can abi nahiik can ibni cabaasin qaal min asunati sunnada waxaa ka mida idaa jalasa الrajulu ninku hadduu fadhiisanaayo an yakhlaca naclayhi labadiisa kabood inuu siibo fayadacahumaa bijanbihi dhinaciisa dhigto haddii uu fadhiisanayo waxaa sunnada ka mida buu yidhi kabaha inuu siibto dhinaciisa iska dhigo ayb xadiidkan isnaadkiisa waa daciif cabdullahi bnu haaruun ayaa ku jiro waana majhuul jahaalaa ku sugan qaala xadaثana cabdullahi bnu maslama can malikin can abi zinaad can اlacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali waslm qaal ida intacala axadukum midkiin hadduu kab gashanayo falyabda' biاlyamiini midigta ha ku bilaabo waidaa nasaca hadduu siibayana falyabda' bishimaali bidixda ha ku bilaabo waltakun ilyumnaa midigta ha noqoto awalahumaa tuncal midda ugu horraysoo loo labisaayo kabta wa aakhirahumaa tunsac midda ugu dambaysoo laga siibaayo ha noqoto waa iska waadix qaala xadaanaa xafsu bnu cumar wa muslim bnu ibraahiim qaala xadaanaa shucba can ilashcaf bni sulaym can abiihi can masruuqin can caaishata qaalat kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu jeclaa yuxibu اtayamuna midigaysiguu jeclaa mastidaaca intuu awoodayo fii sha'nihi kullihi umuurihiisao dhan fii طuhuurihi dahaaradiisa wa tarajulihi shallaysigiisa wa naclihi kabgashigiisa qaala muslimun wa siwaakihi cadaygiisa walam yadkur sha'nihi kullihi ma sheegin qaala abu daawuud rawaahu can shucbata mucaadun lam yadkur siwaakahu ma sheegin qaala xadaana nufayliyu qaala xadaanaa zuhayru qaala xadaana alacmash can abi saalix can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam idaa labistum haddaad labisanaysaan waidaa tawada'tum haddaad weyse qaadanaysaan fabda'uu biayaaminikum midigtiina ku bilaaba haddaad labisanaysaan haddaad weysaysanaysaan midigta ku bilowda xadiian marka wuduugay nugu soo dhaaftay baabun fi lfurushi goglihii ay caddaynteedii axkaamta ku saabsan ayuu baab yahay qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa yaziid bnu khaalid bni mawhab alhamdaaniy اramliy qaala xadaana bnu wahbin can abi haani can abi cabdiraxmaan can abi cabdiraxmaan alxubuliy can jaabir bni cabdillaahi qaala dakara rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu sheegay alfurusha gogasha goglaha faqaala waxau yidhi firaashun lirajul gogol ninkaa iska leh wa firaashun lilmar'ati gogolna naagta wa firaashun liddayf gogolna martida iyaga martida u soo martiyo dhis ilma joogin wey waraabicu kan afaraadna lishayddaani baa iska leh kan afaraadna shayddaan buu meesha u yaallaayo ku seexda alimaamu الnawwi xadiidkan sharxiisa wuxuu yidhi qaala alculamaa'u macnaahu ana maa zaada cala alxaajati wixii baahida ka dheeraad ah faitikaaduhu inamaa huwa lilmubaahaati wاlikhtiyaar yeelashadiisu waa kibir iyo faajeertan sufaan iyo faajeertan wاliltihaa iyo ku mashquul biziinati اdunya adduunyo ziinadeeda lagu mashquulo wamaa kaana bihadihi sifati wixii tilmaantaasoo kale lehna fahuwa madmuumun waa shay la eedeeyo wa kullu madmuumin shay kastoo madmuum ahna yudaafu ila shaydaan shay kasta oo la eedeeyana oo sharcigu eedeeya shaydaan unbaa loo tiiriyaa li'annahu yartadiihi maxaa yeele shaydaana raalli ku ah waxaasoo kale wayuwaswisu bihi isagaa ku waswaasiya dadka wayuxasinuhu isagaa qurxiyo wayusaacidu calayhi isagaana kaalmeeyo wa qiila waxaa kaloo layidhi innahu calaa daahirihi waaba daahirkiisa ayb waannahu idaa kaana ligayri xaajatin hadduu firaashku meel u yaallo kaana lishaydaani calayhi mabiitun shaydaankaaba meeluu baryo ka helaayo wa maqiilun iyo meeluu ku qayluulsado kamaa annahu yaxsulu lahu اlmabiitu bilbeyti alladii laa yudkaru اllahu tacaala laa yadkuru اllaha tacaala saaxibuhu cinda dukhuulihi sida qofka markuu gurigiisa soo galo hadduuna ilaahay xusin shaydaanku gurigiisa oo hoyad uga heloo kale ayaa firaashkaana ugu hoydaa macnaha xadiidka marka saasuu ku fasira qaala xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana wakiicu xaau xadaana cabdullahi bn اljaraax can wakiic can israa'iil can simaak can jaabir bni samurata qaala dakhaltu cala اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan usoo galay fii beytihi gurigiisa fara'aytuhu waxaan arkay mutaki'an isagoo dengiigo calaa wisaadatin ku dengiigo barkin zaada bnu اljaraax calaa yasaarihi bidaxdiisa marka barkinta in la isticmaali karo oo haddii guriga barkintaale iyo hadduu fadhiya meel barkin dhigto barkinta marka uu ku seexdo ama ku dengiigsado dhib ma laha qaala abu daawuud rawaahu isxaaq bnu mansuur can israa'iil fii hada alxadiidi ayضan calaa yasaarihi qaala xadaanaa hanaad bnu sariic can wakiic can isxaaqa bni saciid bni camrin alqurashiy can abiihi can ibni cumara annahu ra'aa wuxuu arkay rufqatan safar min ahli اlyaman rixaaluhum koorahooda aladamu harag uu yahay faqaala man axaba qofkii jeclaysto an yandura inuu fiiriyo ilaa ashbahi rufqatin yacnii safarkan ugu ekaansho badan kaanuu ay wujida yacnii la helay safar la arka kan ugu ekaanshada badan biasxaabi nebiyi sal ll slam nebiga asxaabtiisa falyandur ilaa haaulaa'i kuwaan ha fiiriyaan yacnii saxaabada dad mutawaadiciinay ahaayeen nimankan yemanka imaanayna mutawaadiciin waaye oo marka harag koorahoodu wuxuu ka samaysnaa harag iyo maqaan قال xدثنا بن سرح قال xdثنا سفyان عن بن المنkدر عن jاaبر قال qاaل ليi رsuuل اللhi صلى اه سلم نبgu وxuu igu yidhi اتkhذتم أnmاaطا أy أأتkhذتم ma waxaad yeelateen أnmاaطan go'yaal go' qultu waxaan idhi وأnaa lana الأnmاaط xagee bay go'yaalku noogaga sugnaanaya qaala waxau yidhi amاa إnahaa saتkuن لaكم أnmاaط go'yaal baad heli doontaan iyo bustayaal bustaha iyo go'a labiskiisu inuusan dhib lahayn oo markaas marka cidhiiri baa jiray laakiin waa heli doontaan buu nebigu yidhi sal l slam qaala xadaanaa cusmaan bnu abi shaybata وaxmed bnu maniic qaala xadaanaa abu mucaawiya can hishaam bni curwata can abiihi can caaئiشhata qaalat kaanat wisaadaةu rasuuli اllahi salى اllahu عalيه ali wasalam nebiga go'iisu barkintiisu waxay ahayd qaala bnu maniic allatii yanaamu calayha oo ku seexda bileyli habeenkii uma tafaqaa intaanuu ziyaadiyey ibnu maniicsan uma tafaqaa min adamin ayay ka samaysneed harag xashwuhaa cubkeedana liifun qumbo uu yahay cubka shayga lagu cubayna nadarigii wuxuu rabaa cub kor wuxuu ka ahaa maqaam hoostana waxaa looga cubay liif oo markaa qumbaha geedkiisa ayb yaa lagu cubay oo la dhex geliyey قال xdثna أbو توبة وهuو الربيع بن نافع الحلبي أbو توبة الحلبي قال xdثna سليمان يعن بن حyان عن هiشhام عن أبيه عن عائشةa قاaلت كانت dجcaة رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم نبga habjiifsigiisu waxay ahayd min أdmin xashوhaa liifun min أdmin maqاar xashوhaa كانت dجcaة رasuuل اللahi صلى الله عليه لي وسلم الdجcaة bاlkasri min اlاطijaac huwa الnowm kaاljilsati min اljuluus halkan laakiin waxaa laga wadaa wuxuu ku seexanaya kaanat dijcaةu rasuuli اlah sal slam shayga uu nebiga ku seexan jiray wuxuu ahaa min adamin maqaar xashwuhaa cubkiisu liifun u yahay qaala xadaثna msddu qaala xadaثna yزيid bnu زurayc qaala xadaثna khaalid الxadاء can abi qilaabة can ibnati أmi slma can umi slmةa qaalat kaana firaashuhaa firaashkeedu wuxuu ahaa umu salama xiyaala masjidi rasuulilah sal l slam meesha nebigu uu ku tukanayo ku-aadkiisa masjidka hadda halkan waxaa laga wadaa musallaahu fi lleyl ee masaajidka salaadda jamaacada lagu tukado maaha meesha habeenkii uu salaatuleylka ku tukado ayaa firaashkeedu yaallay ayb marka waxaa laga qaadanayaa taasi marka inay bannaan tahay musallaha iyo firaashku hadday isku dhowaadaan dhibmaha baabun fi itiqaadi الsutuuri daahiyada yeelashadeeda xukunkaa caddayntiisiibuu u baab yahay daah in la xirto daah marka derbiga in lagu xiro ma bannaana waa la reebay iyadan nahyi baa ku soo arooray lianna idaacatlmaal mana loo baahno laakiin haddii daaha loo xirto masawiray haddii lagu dhigdhigana siduu sheegi doono ma bannaana wax ruux leh laakiin haddii dariishadaha iyo albaabada iyo lagu xiro si dadka indhahooda in layskaga ilaaliyo wax dhiba male qaala xadaثna cثmaan bnu abi shaybata qaala xadaثna bnu numayr qaala xadaثna fudayl bnu غaswaan can naafic can cabdالlahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه ali wslam ataa faaطimata ayuu u yimid fawajada calىa baabiha sitran albaabkeediiba wuxuu ku arkay dah falam yadkul ma soo gelin qaala waqalamaa kaana yadkulu waxaa yahayd inuu soo galo uu u soo galo ilaa bada'a bihaa iyadoo ku bilaaban jiray fa jaa'a caliyun cali baa yimid fara'ahaa wuxuu arkay muhtamatan iyadoo marka murugaysan walwalsa fakarsan faqaala wuxuu yidhi maa laki maxaa kugu dhacay qaalat jaa'a anebiyu sal l salam nebigaa yimid ilaya ani xaggayga nebigaa ii yimid falam yadkul ma soo gelin faataahu caliyun cali baa yimid nebiga u yimid faqaala yaa rasuula allah ina faatimata faatimo ishtadda calayha waxaa ku adkaaday annaka ji'tahaa inaa u timid falam tadkul calayha aadan u soo gelin qaala wamaa ana waddunyaa aniga adduunya maxaan isku nahay buuli wamaa ana waraqma wamaa ana waraqmu wamaa ana anigu maxaan maxaan ahay iyo waraqmu iyo xarar wax la xardho oo la qurqurxiyo iyo aniga maxaan isu nahay ibnulaiir wuxuu yidhi alraqmu alnaqshu wاlwashyu wاlaslu alkitaabatu yani xardhid iyo aniga maxaan isu nahay fadahaba ilaa faatimata buu u tegey faaqbarahaa biqowli rasuuli illahi sal l slam warkii nebigu u sheegay faqaalat qul lirasuuli illahi sal l salam nebiga waxaa ku tidhaahdaa maa ta'murnii bihi maxaad iga faraysaa qaala qul lahaa waxaa ku tidhaahdaa buu yidhi faltursil bihi ilaa bani fulaan reer bani fulaan ha u dirto ha siiso waxaa laga yaabaa haddii de masawir uu ku dheganaana de masawirka uuba diidaya haddaan masawir ku dheganaynna iyada maadaama gabadhii rasuulka ay tahay makaanadeeda iyo darajadeeda laa'iq uma aha adduunye iyo ee markaa ma laga fahmaayo taxriim ee sidii nebiga markay tiri qaadim isii rasuul allowba qaadimkii uma siinin wuxuu yidhi qaadim wax kaaga fiicnaan kuu sheegaya adkaartii buu baray marka macno noocaasoo kale in laga qabo قال xdثna واصل بن cبدالأعلى qال xadثna بن فضyل عن أbيه بhda الxadيiث qاal وkaana satrا wxuu ahaa daah mawshiyan la xardhay baabu bayaani xukmi الصalيibi fi الhawbi maradii oo saliib ku yaallo istilaabtan saliibka قال xdثna موسى بن إسماعيiل qال xadثna أbان qال xadثna يحyى qال xadثna cمrان بن xطاan ayb waa ninkii khاarijiga ahaayo ammaanay cali ninkii dilay cabdiرaحmaan ibn muljim ninkii dilay ninkii ammaanay waa ninkan عan cاaئiشhaةa أna rasuul الlahi slى الlaه عليه لي وsلم kaana laa yatruku fii beytihi شhayئan kaana laa yatruku nebiga ma ka tegaynin fii beytihi gurigiisa dhexdiisa شhayئan wax fiihi tasliibun uu ku yaallo saliib ilaa qadabahu saliib waag uu ku yaallo ilaa qadabahu waa jejebinaya ilaa qadabahu buu ayaa soo aroortay haddatan riwaayada bukhaari laakiin ibnu xajar wuxuu yidhi wawaqaca fii riwaayati abaan ilaa qadabahu waa midaan bitaqadumi اlqaafi wakada waqaca fii riwaayati bni abi shayba can yaziid bni haaruun can hishaam warajaxahaa bacdu shuraax almasaabiix masaabiixa shuraaxdiisa qaar ka midaa rajaxay sidaas wacakasahu iibiyu iibina waa cagsiyeyoo qadabahu baan ma rajaxine naqadahu buu rajaxay faqaala wuxuu yidhi riwaayatu اlbukhaariyi oo naqadahu ah adbatu iyadaa dabdiga ku toosan waاlictimaadu calayhim owlaa in la ictimaado kuwaasaana owlaysan qultu ibnu xajar marka wuxuu yidhi wayatarajaxu min xayثu ana naqda yuziilu الsuuraةa maca baqaa'i الhawb naqdigaaba fiican buu yidhi macno ahaano naqdigu isagu maradiioo baaqi ah musawirka unbaa la buriyey oo la tirtiray laakiin qadabahu marka la yidhaha wاlqadbu huwa اlqaطcu yuziilu الsuuraةa wاhawba riwaayada hadda noo dhigan maradii iyo suuradiiba waa isla baaba'ayaan idaacaةulmaal baana ku jiro taas marka ilaa naqadahu baa fiican ay naqada suurata suuradii buu baabi'iyey maradiina waa isticmaalkeedii bay leedahay laakiin qadabahu marka la yidhaahdo maradii dhammayd buu googooyey waay marka muhiimka waxaa laga qaadanayaa inaysan bannaanayn taas baabun fi suwari musawirada qaala xadaثana xafs bnu cumar qaala xadaثana shucbaة can caliي bni mudrik can abi zurcata bni camr bni jariir can cabdاllahi bni nujay can abihi can caliyin can الnabiyi salى اllahu عalيه alي wslam qaal laa tadkhulu almalaa'ikatu malaa'igta ma gasho beytan fiihi suuratun walaa kalbun walaa junub guri masawir iyo eey iyo qof junuba uu ku jiro junubka iyana horaan uga soo hadalnay oo xadiidku waa saxiix duuna dikri اljunub qaala xadaثna wahb bnu baqiya qaala xadaثna khaalid can suhayl bn abi صaalix can saciid bni yasaarin اlansaariy can zayd bni khaalidi اljuhaniyi can abi طalxata اlansaariyi qaala samictu rasuul اllahi sal slm yquul samictu الnabiya salى اllahu عalيه ali wslam yaquul laa tadkhulu اlmalaa'ikatu malaa'igta ma gasho beytan guri fiihi kalbun ou jooga ey walaa timhaalun wa qaala waxau yidhi indaliq bina ilaa ummi اlmu'miniin caa'ishata noo gey nas'aluhaa can dalika aan soo weydiinay faاndalaqnaa waan tagnay faqulnaa waxaan nidhi yaa umma اlmu'miniin ina abaa طalxata xadaثanaa can rasuuli اllahi sal l slam bikada abuu dalxa nebiga sidaa buu nooga sheegay fahal samicta nebiya sal l slam yadkuru dalik nebiguo sheegaya ma maqashay sidaa qaalat laa bay tidhi may walaakin se uxadiثukum waxaan idiin sheegayaa bimaa ra'aytum facal waxaan arkay isagoo samaynaya kharaja rasuulu اllahi salى اllahu alيh ali wasalam fii bacdi maqaasiihi buu u baxay wa kuntu ataxayanu anigana waan sugaayey oo hadba yacni waan gooraysanayeyo goorta uu imaanayaan gaadayaan sugaayey ataxayanu qufuulahu soo noqodkiisaan gooraysanaya fa akhadtu waxaan qaatay namadan go kaana lanaa noo sugnaaday fasatartuhu waxaan ku asturay oon ku xidhay cala alcaradi katabaanka alcarad waxaa weeyaan alwaaxa dheer saqafka la suro ee alwaaxyada yaryarna lagu dhadhajiyo marka wuxuu ku imaanayaa katabaanoo kaleba saasayna culimmadu ku laqbay jireen falamaa jaa'a istaqbaltuhu markuu yimidna waa u jeestay waa qaabilay waa soo dhoweeyey faqultu waxaan idhi asalaamu calayka yaa rasuula allah waraxmat ullaahi wabarakaatuhu alxamdu lilahi aladii acazaka ilaahay baa ammaan le allihii ku ciseeyey wa akramaka ku karaameeyey fa nadara ila albeyti gurigii buu fiiriyey fara'a namata daahiyadii buu arkay go'i falam yarudda calaya shayan waxba igama celinin wara'aytu alkaraahiyata fii wajhii dhibsiga iyo nicitaankana wejigiisaan ka dareemay faata namata buu u yimid xataa hatakahu intuu ka baabi'iyey uma qaala in allaha caza wajalla alleh lam ya'murnaa nama amrin fii ma rasaqanaa wuxuuna siiyey uu nagu arsuqay annaksu waalxijaarata wallabin dhagaxda iyo bulukeetiga iyo inaan asturno oo aan maryo ku asturnoon ku qarinna nama amrin yacni waa idaacatlmaalw ka wadaa qaalat faqatactuhu waan googooyey bay tiri wajacaltuhu waxaan ka dhigay wisaadatayni laba barkimood waxashowtuhumaa waxaan ku cubay liifan qumbo falam yunkir dalika calaya iguma inkirintaana qaala xadaanaa cثmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa jariiru can suhaylin biisnaadihi milahu qaal faqultu yaa ummah ina hada xadaanii ana اnabiya salى اllahu عalيh ali wasalam qaala waqaala fiihi saciid bnu yasaar mowlaa bani الnajaar qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaana leyf can bukayrin can busri bni saciidin can zayd bni khaalid can abi طalxata annahu qaal ina rasuula اllahi sal l slam qaala ina almalaa'ikata laa tadkhulu beytan fiihi suuratun malaa'igta ma gasho guri masawir leh qaala busrun uma ishtakaa zaydun baa xanuunsaday facudnaahu waan booqannay faidaa calaa baabihi albaabkiisa waaba isagoo sitrun uu yahay daah fiihi suuratun masawir leh faqultu licubaydillaahi baa waxaan ku yidhi alkhawlaaniy rabiibi maymuunata ahaa zawji nebiy sal l slam alam yukhbirnaa zaydun zayd sow nooma sheegin can isuwari masawirada yowma alawali maalinkii hore yani nooma uunan sheegin faqaala cubaydullaahi wuxuu yidhi alam tasmachu xiina qaala miyaadan maqlin markuu yidhi ilaa raqman fii hawbin ilaa raqman xardhig oo fii hawbin mara korkeed ku yaalla maahane culamada marka alimaamu nawowi wuxuu leeyahay xadiidkani kuwan waxaa lagu jamcinayaa isagu wuxuu isticmaalayay waxay ahayd masawir waa ku yaalleen laakiin masawir aan ruux lahayn midka uu reebayna waa midka ruuxda leh markaa saxaabigu isagu ma khilaafin xadiidka uu sheegay suuraduna marka mid ruux leh iyo midaan ruux lahayn waa isaga waxaa ugu dheganayd midaan ruux lahayn midda ruuxda haddaysa lahaynna dhib ma laha laakiin midda ruuxda leh waa midda la diiday قال xdثna الxسن بن صباح أن إسماعيiل بن cبدالكريم xdثهم qال xdثnي إبراهيم يعن بن cقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر أن النبي sلى الله عليه لي وسلم نبga أmر cمر بن الخطاaب buu أمray زمن الفaتح وهuوa بالبطxاء isagoo joogaan يأتي الكacبaةa inuu yimaado فyمxوa ou tirtiro kula suuرaة فيiha masaوir kastoo ku yaala iyada falam ydخلha النبiyu slى الله عليه لي وsلم نبga ma soo gelin xatىa مxyت intii laga tirtiray kullu suuratin fiiha masawir kasta ayb marka masawirkii mid jurmile iyo midaan jurmi lahayn labadaba qaala xadaanaa axmed ibnu saalix qaala xadaana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaab can ibni sabaaq can ibni cabaasin qaala xadaatnii maymuunatu zawju الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam qaal ina jibriila calayhi اsalaam jibriil kaana wacadanii wuu iballamiyey wuu ila ballamay an yalqaani leylata caawadan inuu ila kulmo falam yalqani ilama kulmin uma waqaca fii nafsihi nebiga nafsadiisa waxaa ku dhacay jaru kalbin eyar taxta bisaaqin lanaa gogol aan lahayn hoosteeda yaalla joogay fa amara bihi nebiga waa amray fa ukhrija waa la bixiyey eygaas uma aqada biyadihi maan gacantiisuu biyo ku qaaday fa nadaxa bihi makaanahu makaankiibuu ku firfirdhiyey biyihiibuu ku dhaqay meeshii joogay ibnu khusayme marka xadiidkan wuxuu ka qaataa eygu inuu najaas yahay korkiisao dhan ama ha qoyanaado ama yowsan qalalaanin buu leeyahay sideedaba yani eygu waa yani maqaarkiisao dhan waa najaas afka keliya maaha saasuu dhaha iyo qoyaan keligeedna maaha falamaa laqiyahu jibriilu calayhi اsalaam markuu la kulmay qaala wuxuu yidhi jibriil innaa annagu haddaan malaa'ignaha laa nadkhulu ma galna beytan fiihi kalbun guri ou ey ku jiro walaa suuratun musawirna oo ku jiro waa malaa'igta raxmada waay kuwaan amaa kuwa adiga kula socdo meeshaad joogto waa kula tegaayan fa asbaxa الnabiyu sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuu soo waabariistay fa amara wuxuu amray biqatli اlkilaab eeyaha in la laayo xataa innahu laya'muru wuxuu amraayey biqatli kalbi اlxaa'id الsagiir beerta yar eyga ilaaliya xataa in la dilo ayuu amraaye wayatruku kalba alxaa'id alkabiir beerta weyn eyga ilaalinayana waa ka tegaaye markii dambena waa la nasaqay eeyaha iska dhaafa buu yidhi nebiga sal l slam midka dadka cunaya kaas dila qaala xadaanaa abu saalix maxbuub bnu muusa qaala xadaanaa abu isxaaq alfazaariyu can yuunusa bni abi isxaaq can mujaahidin qaala xadaanaa abu hurayra qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ataanii jibriilu calayhi asalaam jibriil baa ii yimid faqaala lii wuxuu igu yidhi ataytuka albaarixata fi lbeyt halay xalay baan gurigii imid falam yamnacnii igama celinin an akuuna dakhaltu inaan ahaado mid soo galay inaan soo galo ilaa annahu kaana cala albaabi albaabka tamaahiilu masawiraa ahaa wa kaana fi lbeyti gurigana qiraamu sitrin daah gandoobkiis ayuu lahaa ama qiraamu sitrin labadaba daah umbaa lago qiraam iyo sitribaga waa daah fiihi tamaahiilu madaah masawiro leh wa kaana fi lbeyti gurigana kalbun ey baa joogay famur bira'si timhaali amar suurada madaxeeda alladii calaa baabi ilbeyti guriga albaabkiisa masawirka ku yaallo amar yuqdac ha la gooyo fa yasiiru ka hay'ati shajarati geedoo kaleu noqonayaayb wamur bisitri falyuqdac daahana ha la jarjaro fayujcalu minhu ha laga yeelo marka wisaadataani mambuudataani laba barkimood oo la tuuro tuudaani oo dadku ay ku fadhiistaan ama ku is istaagaan ayb musawirku marka hadduu muhaan yahay dhib ma laha haddii madaxa kore laga jarana dhib ma laha maxaa yeele suuradu madaxay ku taallaa iyo wejiga wamur bilkelbi eygiina amar falyukhraj ha la bixiyo fafacala rasuulu llahi sal l slam nebigu sidaas buu yeelay waidaa alkalbu eygu waaba lixasanin ow xusaynin xasan iyo xusayn baa lahaayeen kaana taxta nadidin miis hoostiis ayuu ku jiray lahum iyagu ay lahaayeen fa amara bihi waa la amray fa ukhrija waa la saaray marka marka miisku waxay ku fasiraan nadidka waxa la dhigto dharka qaala abu daawuud wannadadu shayun tuudacu calayhi tiyaab waa wax dharka la kor saarto shibhu sariir oo sariirta oo kale oo waa miiska آخر كتاب اللباس وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم